الله أكبر الله أكبر meelaha sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid a magaalada gaarisa garoonka ciidda ee jenaraal maxamuud grown ayaa waxaa kusoo tukadeen boqolaal muslimiina kuwaasi oo ku oogay salaada ciiduladxaaga sheekh maxamed ilka dahableh iyo sheekh cabdulaahi buulo oo ka mid a culimada magaalada gaarisa maantana ku tukaday masjidkaasi ayaa la dardaarmay muslimiinta masaalixda islaamka oo dhan waa fii sabiili illaahi maxaa ka mid a masaakiinta wax lagu sadaqaysto dabaedahaya masaajid masaajida oo la dhiso jidadka oo muxuu ahaa maxaa leeyahay biyaha muslimiinta waxay u baahan yihiin biyaho wax laga qabto caafimaadkooda wax laga qabto haddii ilaahay madaaristooda maxaa leeyahay dugsiyahooda wax alla wixii dariiq khayr ah oo ilaahay raalli ka yahay oo wax lagu bixiyo oo dhan baa fii sabiilillaahi la dhihi karaa asoos xumo abaar ka daran waxayna haystaa hadda dawlad waan haysannaa nidaam iyo nabad baan haysannaa walaakiin inaan hagaajinaa waajibi nagu ah inaan meel aan isku xabaalna inaan qabsanna yaa inaga celin masaajideenna inaan hagaajina yaa inaga celin inaan madaaristeenna hagaajina yaa inaga celin innagaas ay inagu xidhan tahay umuurta ayada aan isu dayno inaan hagaajino ربنا يقول في كتابه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان marka saasaan inaan isku kaalmayno aan iscafino aan iscafino aan iscafino hadhow qiyaamo yaanu isqabsanin hadhow qiyaamo ma dheere yaanu isqabsanin haddaba aan iscafino wasalaamu calaykum xildhibaanka gaarisa township majadeeqow maxamuud oo ka mid ahaa dadkii halkaasi kusoo tukaday ayaa muslimiinta la qaybsaday hambalyada maalintan ciidda horta waxaan u hambalyaynaa ummadda islaamka oo maanta caalamka jira oo meel walbay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr waana ku faraxsannahay maanta maalin muhiim inaan maanta anigana ka soo qayb qaato ciidda aan ku soo tukanno gaarisa janaral maxamuud ciid ground sidoo kale xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday arrimaha ammaanka iyo sidii la iskaga qaban lahaa cid walba oo amniga lid ku ah inta nabadgelyo xumada waddankanayto soomaali haddaa og tihiin nabadgelyo xuma tusaale waa oysatiin waxaa yeele waddanka walaal lehen oo jiiraanka aan ku nahay yaa dhibaatada haysato waa aragteen maanta waddankeenna dhib kale haddana nala soo wajahay dhibkaasoo ah nimanka ayagaa xagga laga soo cayriyey inay waddankeenna haddana imaadaan oo dhibaato annakan haddana meesha noogu keenaan arrintaas sayto haddaan nahay reer gaaris waa inaan ka hortagno sidaad og tihiin dhulkan waxaan dib ooga dhacnay horumarkii waddanka kale aan dib ooga dhacnay waxaa keenay nabadgelyo xumo 1963 kenya markay uhuru heshay annaga waxaan dhahnay soomaaliya aan ku biiraynaa waddan kalean hagaajinaynaa waynoo suurtageli weysay col baa dhacay waddagii nabadgelyo xumay ahayd ka dambaysa waxaa jirta waxa la dhaho shifta shifta woo dhibkii markuu dhacay waddankeenna dib buu dhacay dhaqaala xumi baa ka dhacday dadka waddanka adduunka joogo dhaqaalihiisa wuxuu gelin meeshuu ku ogya nabadgelye hadday nabadgelye jirin meeshan dhaqaale lama keenayo ilmaha shaqa looma abuurayo marka waxaan rabnaa inaan ka hor tagno haddana waxaana soo galay haddana col shabaab iyo haddana waddankeenna imaada waa ka war haysaan kolley meel walba maalin walba agagaarka gaaris inuu qarax ka dhaco soo kama war haysin gaari la qarxiyey dhibkaasayto dhibkaa waxaa keen su u soo socda magaaladuu soo geli marka waxaan ka codsanayaa walaalaheen waddankan waxaan u baahannahay nabadgelye inay ka dadaalaan nabadgelyadaasayto ayada ay waddanka dawladda iyo maarata nimanka amniga ay la xiriiraan markay wax dareemaan oo maarkaasayto aan sidaa uga darin colka nahaya waa col weyn waa inaan ka hor tagno haddaan nahay soomaali insha allah dhanka kale muqaadaraadka ayuu soo hadal qaaday asagoona baaq diray muqaadaraadkana dhulka dhibka hadda nabadgelyada middan hoose nimankan bigiga wataan toorida wataan waxaa keenaya ayagana waa maxay sal ku leedahay drugska waddankan inta laga cabsaa qamri baa la cabbaa muslimiin baa nahay drugs cocaine la dhibaa la cunaa bengi baa la cabbaa kuhiron la dhibaa waddanka lagu irbad baa la isku diraa dhallintii way baaba'aysaa haddii dhallintaas sayto garab looga noqon waayo oo lala hadli waayo oo loo maaragtay arrimahooda laga talin waayo haddii waddankeennana uu iska hallaabi ummaddeennana way hallaabi ilmaheennana way hallaabi arrintaas saytan waxaan kala hadalnay culummada annagoo madaxda iyo culummada inaan ka wara faliisanno arrimahaas sayto sidaan uga hortegilen qaar ka mid a shacabka kusoo tukaday masjidkan ayaa warbaahinta istaa la wadaagay dareenkooda magacaygu waa xuseen axmed magacaan ku dheerahay naaneeska tangatanga gameron waa ciid mubaarak baan leeyahay muslimiinta dhammaan reer gaarisa adduunka dacladeeda kulligooda waan u hambalyanah hambalyo hambalyo aan leeyahay macal asxaabteedii magaalada ku joogtay iyo wixii dibadda gudaha kulligood waan salaamaya ciid mubaarak baan leeyahay ciid ulcaafiya dhammaan muslimiinta waan salaamayaa intii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kullu caamin wa antum bikhayr ayaa in leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciidaan ciideeda kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo caafimaad qabna nabad nagu gaarsiiyo bashaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa